muddadii ay jirtay dowladda cabdiweli waxaa culummada u suurowday amba diinta u suurowday laba meelood oo waaweyn oo magaalada bartankeeda ah in dowladdu bixiso oo masaajid u bixiso mid waxaa weeye xeero dayax masaajid weyn baa dowladdu ka bixisay intii uu madaxweynuhu joogay maamulka hayay haddana xaruntii kale oo dowladda hoose ahaan jirtay waagii hore maadaama dowladdii meel kale degtay dowladda hoose meel kale u guurtay xaruntaasna waxaa lagu wareejiyey masjidulhuda oo ciriiri xoog le ku jiray waxaan leenahay madaxweynaha masaajidka ciriirigii baa ka bixisay ciriiriga allaha kaa saaraan leenahay wixii ciriiri kugu ah waana kaga mahadnaqaynaa waana horumar xagga diinta ah u qaaday diinta iyo adduunyada labadaba madaxweynaha u tahay marka wixii aad diinta u qabatidna waxa weeye waa wax ilaahayna kugu ogyahay khayrkeedana helaysid waxaan kaloo mahad ballaaran u jeedinaynaa islaam bashiir oo runtii ahaa xubin aad iyo aad muhim u ahayd oo sababtay in masaajidku uu noqdo maxaanku idhaahdaa xarunta ay noqoto masaajidka waxaan kaloo u mahadnaqaynaa guddoomiyaha gobolka mudug xasan abgaalow duqa degmada maxamuud yaasiin